xukumada cabdiraxmaan xuseen jaamac bile iyo cabdilaahi cismaan axmed caynti xukunkaas uu ahaa nahaayadii ugu dambeeyey waxaa kaloo xukmanayaasha loo haystaa inay mas-uul ahaayeen oo ka dambeeyeen maxay ahayde mas-uuliyiin badan oo lagu dilay maxay ahayde gobolka nugaal ayna ka mid ahaayeen maxay ahayde marxuum cabdilaahi xuseen dhaqane oo sarkaal boliiska ahaa oo la oran jiray gaaldile oo la dilay labayo labaatankii bishii koobiyo tobnaad laba kun iyo labayo tobanka ekiska shano sare cabdulaahi saala cali nadaro oo la dilay labadii bishii labadii bishii toddobaad laba kun labayo tobanka cabdulqaadir faarax shire boos oo la dilay soddon iyo kowdii bishii toddobaad laba kun iyo koobiyo tobanka xirsi jaamac ee dheged xirsimadoobe oo la dilay bishii sideedaad laba kun iyo kob iyo tobanka qaraxii lala beegsaday gudoomiyaha baarlamaanka puntland oo ah laba kun iyo laba kun iyo tobankii dilkii loo geystay macali yuusuf axmed maxamed geelle oo la dilay laba kun iyo tobankii weerarkii idaacadda darjir iyo dilkii loo geystay xildhibaan cabdisalaan sheikh maxamuud sheebe oo la dilay lixdii bishii sideedaad laba kun iyo labayo tobankii nimankaas lixda ah oo afarna cararay labana la xakumo gacanta lagu hayo lana marin doono waxa ay shareecada islaamka ama shuruucda ka mutaysteen magaradkowdheh ayaa islamarkaana waxay ka dameeyeen qeybna ka ahaayeen dalalkii dilalkii faraha badnaa oo nimankaa shacabka ee muslimiinta lagu laayay xiliyada iyo taarikhda aan korku soo sheegay